halkan ka salaamay horta dhammaan waan u hambalyeynayaa muslimiinta soomaaliyeed meel walbay joogaan ciidulfitriga maanta la ciidayo dhammaan waxaan leeyahay ciidda ciideeda kale nabadgelyaada nagu gaadhsiiyo ciidan soon baa soo dhammaaday ilaahay cibaadada naga aqbalo intaas kadib shirkan waxaan oga hadlaynaa barnaamij yar oo ku saabsan barnaamijkan ka socda hadda ee dagaalkan tukarra ee walaalaha soomaaliyeed ee hadda labada maamul ay isku hayaan arrintaasaan leenahay inay arrin xun tahay arrintaasna ay tahay arrin oo dhibaato badan soomaaliya ku haysta dagaallada soo noqon haya arrintaasaan hadalkeeda shirkan iskugu imaanay annagoo ah beesha gaadsan arrintaas darteed waxaan soo dhoweynaynaa inta muslimiina ka baaqday arrintaas xagga oo nabadgelyada u baaqaysa in dagaalkaas la joojiyo labada maamul ee meeshaas ku haya soomaaliya dagaal waa ku kala adkaan weyday dalla waa kala qabsan weyday haddaan nahay annaga qoladan gaadsan ee degan koonfur galbeed deegaankaas isaga a dadka ku dagaalamaya waxaan leenahay hal la joojiyo dagaalka hal la joojiyo mana kala raynaysaan arrintaas ayadaa darteed baan shirkan u qabanqaabinay annagoo ah beeshaan gaadsan dhallinyaro odayaal waxgarad aan iskugu imaanay meeshaan habar waxaan kaloon leenahay arrintaas ayada waxaan miidiyaha ka maqlaynaa arrin fara badan oo socota miidiyaha laga soo deenayo habar wacasho ah oo la leeyahay waa dagaalkaas la iskugu yeedhyeedhahayo ka socda macnaha puntland hadda dad u badan ay ku hadlayaan oy leeyihiin magaca ku dhawaaqaya magac qabiil annagu magac qabiil kuma dhawaaqi karno waa ka soo gudubnay soddon sano magac qabiil in lagu dhawaaqo wuxuu yahayna waan soo aragnay haddii maamul ahaan loo wada hadli karana ha loo wada hadlo laakiin qabiilkan ka soo horjeedna siisaba wax qabiil la yihahdo in la isku waco gaar ahaan walaaladan reer puntland waxaan leenahay habarwacashada ha joojiyaan cid walba haddii habarwacasho ku kacdo waana la ceeboobayaa dagaalkuna ma dhammaanayo nimaan nin lahaynna ma laha nin walba dad buu leeyahay annaga hadda dagaal lama hurinayno dadkaas masaakiintii deegaankooda xabadda ka socotana waxaan leenahay samir iman allah naga siiyo wixii dhintay xabaddana ha laga joojiyo intaasaan leenahay gaar ahaan waxaan la hadlaya coqaasha iyo waxgaradka somalilan iyo puntland ha ka hadlaan arrintaan hana joojiyaan annagu haddaan nahay hadda koonfur galbeed beeshan gaadsan ee qaybtan degan koonfur galbeed arrintaas aaday noo dhibaysaa dagaalkaas meesha ka socda mana ogolin raallina kama nihin dhammaanna waxaan isku raacsannahay waxgarad iyo aqoon-yahan iyo maamul iyo dhammaanba arrintaas ayadaa inay tahay arrin qalada soona dhammaanaynin hadduu dhammaan hayana mar horaa lagu kala adkaan lahaa arrintaas ayadaa waxaan leenahay hala joojiyo waxaa kaloon ugu darayaa ciiddaan oga faa'iidaysanayaa ciid mubaaragan in la iscafiyo wixii dhintayna allah u naxariisto haddana cidda waxaa horinaysa inay ayadu ama xabad dilayso ama basal u dhiman doonto inay ogaato horta oo la dhimanayo arrintaas la joojiyo waxaan arrintan uga faa'iidaysanayaa dhammaan muslimiinta wax garanaysa inay arrintaas cod ka geystaan oon la sii faafinin oo dadka weliba sida gaarka ugu dhawaaqaya qabiilka oo qabiilnimada ku shidahaya in la joojiyo maamuladu dadka ka dhexeeyaan waxaa jirta maamullo badan oo soomaaliya maamul keligii qabiil u gaar u leeyahay ma jiro maamul kastana qabiil baa markaas madax ka ah ninka madaxda haddii lagu taadgeliyo qabiilka reebela iska leh wax maamuloo shaqaynaya ma laha maamulku wuxuu ka dhexeeya bulsho degan bulshadaa deganna in qabiil lagu qaybiyo waa laga fiican yahay waa ognahay soomaaliya siday u kala degan tahay iyo say tahay marka waxaan rajaynaynaa arrintaas ayada in la joojiyo gaar ahaan somalilan waxaan leeyahay si dowladnima oola dhaqmo shacabka meesha degan oo nimaam ah puntlandna haddii hadda ay qabiil iskugu wacdaan waddanku maamullo badanaa jiro oo qabiil isdex degan haddii inigana maamulka qabiilla kale ayaan la degan haddii la isku shido dhibkeeday leedahay yaan la isku shiday bahasha arrintaasaan anu hadda maanta ciidan kaga faa'idaysanaynaa odayaal badan iyo waxgarad badanaa jooga jubbaland baa la wacayaa waa qalad meelo kalea la wacayaa waa qalad arrintaas ayada waxaan leenahay haddii la isku waco oo colaad la isku waco waxaa ka fiican in la isku waco khayr iyo wanaag soomaaliya wixii ka dhacay waa ognahay soddon sanaa qori ah ka iyo xabad la isku haysan la kala qaadi waayo arrintaasa la joojiyo waxaan weliba gaar ahaan u dirayaa ninka la yidhaahdo cabdiweli gaas iyo biixi madaxweynaha somalilan arrintaa ayaga mas-uulka ha joojiyaan asalaamu calaykum waraxmat minta soo dhammaystay soddonkii maalmood oo ramadaan kixi meel kastoo ay joogan soomaaliya iyo halkan ka salaamayna waxaan halkan isugu imaanay dhibaatada ka jirta puntland iyo somaliland ka socota tukra oo ay ka wada hadleen soomaalidoo dhan dadka halkan meesha maanta isugu imaaday koonfur galbeed waa dir dir marka la yidhaahdo waa biimaal waa gaasan bay bakool shabeellada hoose intii degay degtaa halkan isugu imaatay waxay danqasho iyo dhib iyo qax iyo rafaad ay u arkeen dhibaatada hadda meesha ay ka jirto dadku waa dad walaalo ah oo wada dhashay isku seediya isku adeera isku aan la dhahaynin maanta soomaalida dadku waa wada soomaali soomaali way wada dh way wada dhalatay hasi ahaatee labada reer hadda la sheegayo gaar ahaan soomaaliya marka la yidhaahdo waa dadka isku xigay abtiyo iyo adeero awowga islahaa waayo ma rabno annaga dagaalkooda iyo in laga faa'iidaysto soomaaliya labaatan iyo siddeed sano dagaal bay ku soo jirtay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii dhibaatooyinkii bilowday wixii laga soo maray qabiil anaa ree hebela anaa ree hebela meesha ay gaadhay labaatan iyo siddeed sano ayayna gaadhsiisay magaca hadda la sheegayo kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdaa lasoo qaaday daarood iyo der iyo hawi iyo wixii laga dhaxlay faa'iidadii laga helay waa la ogyahay urur aan sheeganayn der iyo daarood iyo hawiye aan sheeganayn iyo digil iyo marafle ayaa meesha soo galay waxay ku imaatay qabaa'iladan la sii baahiyey oo meel walba la gaadhsiiyey ma rabno annaga taasaan ka ka hadlaynaa soomaaliya sideed iyo tobanka gobol wixii soomaaliya gacanteeda dawladda federaalka gacanteeda maanta ay kuhays waa la ogyahay isteedadan oo shanta ah shaqadoodii labaatan iyo siddeedii sano wixii ay ka soo shaqeeyeen meeshii ay soo gaarsiiyeen haddana haddii maanta la yidhaahdo dagaal ree hebel iyo ree hebel haddii lagu baabi'iyo nasiib daraan u aragna annaga haddaan magacaas aan nahay taasaan maanta shir jir aad adag ayaan u qabanay sidii hore loo sheegay mas-uuliyadda waqooyi somalilan iyo puntland laba madaxweyne ay kala leeyihin labada madaxweyne iyo bulshadaas ay saaran tahay mas-uuliyaddooda yaa loo arkin in laga faa'iidayo niman aqoon-yahaniin waay niman jaamacado badan iyo meelo badan soo maray waayo yaynan ku raadsanin waktigood yay ku dhammaysanin hebel intaasuu maalinta uu hayey mas-uuliyadda intaasuu sameeyey dagaal intaasuu intaasoo rag halkaas ku dhimatay intaasoo ummada ku barakacday yay ahaanin yay dhicin arrintaa iyadaa waxaan kusoo gabagabaynayaa in la joojiyo dagaalka isagaa rag badan aqoon-yahaniin badan ayaa ka hadashay sida hadda maaragtay ugu dambaysay habeen hore uu ka hadlayey faysal calwaraabe waa nin mucaarad ah waa xisbi meelo badan buu taabtay sidaas darteed waxaan rabnaa dagaalkaas in la joojiyo joogaan ciid wanaagsan gaar ahaan puntland iyo somalilan ciid wanaagsan puntland iyo somalilan ciid wanaagsan cabdiweli cali kaas iyo madaxweynaha somalilan in badanaa lagu dagaalay waddanka dagaal badanaa ka dhaco lagama yaabo cabdiweli cali kaas inuu puntland madaxweyne ka noqdo lagama yaabo madaxweynaha somalilandna lagama yaabo inuu garow fadhiisto madaxweyne ka noqdo lagama yaabo hadday labadan madaxweyne oo kana puntland somaliland madaxweyne ka noqonayn kana puntland oo madaxweyne ka noqonayn maxaa ummadda loo baabina marka haddii la noqonayo dad badanaa noqon lahay hal taaka nin laga haysta male soomaaliya maanta hal taaka soddon sanana waa la isleenay annaka waxaan lahayn soomaaliya ani waxaan soo aqlaystay iyadoo soomaaliya saddex nin lay xukumaysa saddex nin bes hal sheekh oo diinta loogu tegay hal madaxweyne iyo hal ugaas saddexdaas bisha xukuunka loo qaaday ee la wareysanayo ugaaskii baaw waa kaale sheekha addiinta waa kan madaxweyne waa kan bes waxaan islahay annaga hadda puntland somalilan waa adakeel baxsan yihiin amay maanta saddexdii ku dhaqmayaan lahayd ee weli ay tafraaruq dheer sii gelin puntland iyo somalilan dhiigga muslimka la daadinayo tukurag lagu daadinayo tukurag dagaalkeeda hala joojiyay aniga caashe hebel ay dhashay beeshaydaan u wacanaa anna beeshaydaan u wacanaa kun beelood haddii lagu wac xuduuddu waa meeshuu talyaaniga dhigan bay taagnaanaysa dhanla ingiriiska kun beelood haddii daarooba dhan hadduu imaado diroo dhan la imaado ta- meesha ingiriiska lagu kala kayo kalakaa siyaasadda marba meel ay aadaysaa yaan ku beerta laisu hugurin shacabkiyaa laisku dhammaynay annaka tukurraq kaligeed maaha dagaal hadduu meel kale biri ka dhaco waa ka hadlaynaa dhiigga muslimkaa la joojiyaan len yaa la siyaasadayna bulshada yaa la dhamayna abaaraa jira barakacaa jira ummaddu waa baaba'da qaxootiyaalka meelo kastay dhooban yihiin soomaali annaka idaacadaan dhegaysana karnaydan fiirina waxaan dhaliyaalkaan ku mashquulsan meel kastaba qaxooti soomaaliya taagan maanta in garow laga qax somalilan laga qax cabdiweli cali gaas iyo madaxweynaha biixi nin walba hadduu boorsidiisa dhiig mudan ka buuxiyo war shacabkaasoo hasku dhammaanine ilaahaygeedan abuurtay ka cabsan dhiiggaas tukuad ka socda hala joojiyo annaka waxaan ku baaqeen dad muslimiinaan nahay dad musliminaan nahay ilaanamaan u hadlayna beel marka la yidhaha beel ma aha dibdibaa loo gelaa beel waa la gelaa ninna beeshiisa moog uma qabo meeshuu ka imaaday nin moog u qabo mala soomaaliya iyadoo dhan waa la soogtaa haddii kismaayo laga soo qayliy meel kasta laga soo qayliy dibadda laga qayliy adduunyadan laga qayliy tii ingiriiska baa tahay nanna nan ma kicin kara aniga aqligayga ra'yigayga waxaan meeshaan ka jeedin lahay inta ay shahaadatoo dhan meel kastoo joogto dagaalkaas tukurra kala jeeda yaa la soo celini yaa loo sahabar waacani daray kaale daarodow kaale foraa loo waay waxa ilaa talyaaniga yaa la soo waay markan السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم
ciid wanaagsan waxaan ma qaadi leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meelka joogtaan ciid wanaagsan anoo ku hadlaya magaca aqoon-yahanada magaca dhalinyarada anigoo aan waqti badan aan qaadanaynin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego inaan ku raacsannahay odayaashii igu horreysay hadalka soo sheegeen dhammaantood waxay idiin sheegeen iyo wax ka badanba waan idin leeyahay mar labaad waxaan kaloo ku darsan lahaa somalilan waa dal qarana waa dal soo jiray ilaahna waxaan ka rajaynayaa inuu qarannimadiisa iyo ay sii jirto waxaana leeyahay qarannimadii aad waxa weeyaan ku joogi jirteen sii wada Een, dagaaladan sokeeye ay wadaan gobollada qaarkood ee soomaaliya ka mid ah in aydan qarannimadii somalilan aan loo burburin waxaa kaloo rabaa inaan halkan mahad gaara u jeediyo een, guddoomiyaha een, xisba ugu cod faysaha cali waraabe oo run ahaantii qayb weyn ka geystay muxuu ahaa in midnimada qarannimada somalilan jecel mar walba inay dadka walaalaha muslimiinta ee soomaaliyeed ay nabdoobaan waxaan ku leenahay guddoomiye faysal waana ku raacsannahay waana ku taageersannahay wixii ku nacabna waan nacabnahay wixii kaa soo horjeedana waan ka soo horjeednaa wixii ku taageersanna waan ku taageersannahay waxaana kuleeyahay halganka iyo taageerada sii wad waan garab taagannahay waana kuu mahad celinaynaa annagana waxaad naga helaysaa hiil iyo hoor waana ku raacsannahay waana kuu mahad celinaynaa qaar kusii dheeraan mahayo